الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحكى بالابنيا آية السديدات من سورة الحديد قال تعالى وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم waqad aqada mihaaqakum in kuntum mu'miniin waxaa inoo soo dembeysay aayaddii amarka lagu bixiyey la yidhi aaminuu billaahi wa rasuulih oo imaankii weeye amarkaas waxbixintana lagu amrade wa anfiquu mima jacalakum mustakhlafiina fiih la yidhi oo waxbixiya layidhi ilaahay wuxuu yidhi wamaa lakum ayu shayin lakum ayu cudurin lakum cudur iyo shaykiiseebaa idiin ahaaye cudurdaarkiiseebaa idiin ahaadayoo laa tu'minuuna idnaanu rumaynaynin billaahi ilaahay iimaanka inaa ka tagtaan maxaa idinku kallifaya allah a rumaysaan walxaal alrasuulu rasuulkuna yadcuukum oo idin yeerayo idin wacayo muxuu idinku yeerayaa litu'minuu inaa rumaysaan birabbikum rabbigiin inaad rumaysaan rabbikum hadda wey idinka rabbigiin khaaliqiinnii idin barbaariyey idin abuuray idin dhaqaaleeyey walxaal qadaqada u qaaday ilaahay miihaaqakum ballamihiinni dhaarta lagu adkeeyey ahdigii la adkeeyey horay ilaahay idinka qaaday oo nebi aadam dhabarkiisa markii laga soo saaray khalqiga ee la ogeysiiyey alastu birabbikum ballan baa halkaa laga qaado rabbi keliya inuu jiro rabbi kalena uusan jirin dadkii markii caqliga la siiyey adiladii la tusay xujooyinkii loo caddeeyey waa la mid waqad akhada mihaaqa in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina ee rumaynaya fii waqtin min alawqaat ya falana iminka buu falana hadda axra alawqaat waqtiyada kan u mudan weeye inaad rumaysaan in kuntum haddaatiin muuminiina kuwa rumaynayo iimaanba laga helayo waqtiga hadda la jooga waqtiga uu mudan weeye inaad rumaysaan maxaa yeele xujooyinkii baa laydiin cadeey huwa ilaahay alladii waa macbuudka yunazilu dejiya yunazilu dejinaya calaa cabdi addoonkiisa huwa ilaahay alladii kii wey yunazilu dejiyey bimacnaa allah markasta soo dejiye wey calaa cabdihi addoonkiisa aayaatin aayaadkaasoo bayinaatin cadcada waa daxaada allaha dejiye wey addoonkiisa waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku dul dejiyey aayaatin bayinaatin waa qur-aanka cadiimka ee mucjiska ee iska cad bayinaad wey qur-aanka marka aayaadka iyo mucjizaadka nebiga la siiyey kan u weyn weeyaan liyukhrijakum inuu idinka saaro min adulumaati mugdiyaasha xaggooda ila nuurina ou idiin saaro nuurka iyo iimaanka waxaa laydinka saarayaa min adulumaati waa maxay min dulumaati lkufri gaalnimada mugdiyaasheeda ila nuurina ilaa nuuri liimaan wladii yunazilu calaa cabdihi aayaatin bayinaati liyukhrijakum min aulumaati ila nuur waina allaha ilaahayna bikum idinka la ra'uufun waa mid turid badan oo raxiimun ilaahay naxariisasho badan weey wamaa lakum wamaa maxaybaa lakum idinka idiin ahaaday anlaa tunfiquu bianlaa tunfiquu inaynaan bixin maxaa idiin ahaadayoo aydnaan u bixinayn bay ka dhiganta anlaa tunfiquu aydnaan u bixinaynin inaad bixisaan maxaa idiin diidan wamaa lakum ayu shayin lakum oo anlaa tunfiquu aydnaan u bixinaynin fii sabiilillaahi ilaahay waddadiisa inaad wax ku bixisaan war maxaa idiin diidan diida maxaa idiin diidaya waxa ilaahay idiin dhoweynaya inaad samaysaan maxaa idinka mancinaya bianlaa tunfiquu inaydnaan bixin fii sabiiliillah welilaahi ilaahayna waxaa u ahaaday hadda miiraahu samaawaati samaawaadka dhaxalkooda iyo walarda ardada idinku waa dhimanaysa xoolahan aa ku dhegantihiinna waa ka tegaysaan xoolaha ayaa dhaxlaya waxaad dhisteen yaa dhaxlaya wax kasta yay u harayaan ilaahay ilaahay baa wax kasta dhaxlaya innaa naxnu narisu اlarda waman calayha wax kasta halkaasi ku dhammaanaya ilaa khalaa'iqdii o dhan baa dhimanaysa waxay tabceen way ka tegayaan deedna walilaahi miiraafu الsamaawaati wاlard marka intaad nooshihiinoo a waxa gacanta ku haysaan war maa daacada ilaahay iyo khayrka ku bixisaan oo ku dhiibtaan waxaa la yidhi waa min ablaqi lxafi boorin midda ugu xeel dheer cala alinfaaqi fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa in wax lagu bixiyo aayaadka ugu xeesha dheer bay ka midta misna waxa la bixiyey dadku waxbixinta isku mid maaha kuma sinna ilaahay wuxuu yidhi laa yastawii meeka minkum xaalu idinka idinka mid yahay man axadka anfaqa bixiyey min qablilfatxi furashadii maka la furtay horteed kii wax bixiyey oo waqaatala dagaalamay xoolihiisina bixiyey acdaada iyo gaaladana la dagaalamay oo nebi moxamed la socday calayhi salaatu wasalaam magaalada makaba intaan la furin yaa kaas iyo masinna midka wax bixiyey dagaalamay maka intii la furtay ka bacdi shayga marka loo baahan yahay qofka bixiya ee ilaahay waafajiyo ee jihaadka gala baa ajar badan markaas qofkaani waa noolaanaysaa iyo dowlad islaam baa dhismaysa iyo dagaalkan aa ku jidhi mirihiisaa guran doontaa iyo midna dadkaa kuma jirin waxa weeyaan aakhiro iyo ilaahay dartiis iyo kelimada ilaahay koryeelkeed bay u bixinayeen qabla alfatxi fatxu maka horteed laakiin maka markii la furtay waa dee islaamkiioo fiday oo meel kasta gaaray meelo badan gaaray oo meel kasta masaajid iyo muslimiin iyo xoolo iyo dad iyo ciidan la helay qofka marka dambe oo islaamku sidaan hadda u faafsan yahay waryaa wax la baxayo la leeyahay oo islaamku meel kasta kaa jiro wax bixiyey iyo markaa ciriiriga lagu jiray qofka dagaalamay waxna baxshay masina qabla alfatxi bay sadaqadaasi weynan badnay aad baa loogu baahnaa dhibaataa jidhay laakiin markii dambe dadka islaamka taageeraya oo soo galay baa tiradii ka batay dadkii baa koox koox u soo galay dakala annaas fii diin illaahi afwaaja ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kuwaas qabla alfatxi sidaa sameeyey baa acdamu weynan badan derajatan xagga derajada min aladiina kuwii weyna ka derajo wen yihiin anfaquu bixiyey min bacdu gadaal bacda fatxi maka oo waqaataluu dagaalamay bacda fatxi maka saasay u kala cadiyihin haa labadaa dad saasay kale yihiin maalan abubakar sidiiq oo kale qofkii u horreeyo islaamayba qofkii u horreeyo fii sabiilillaahi xoola ku baxshayba qofkii u horreeyo nebi moxamed difaacayba aho calayhi salaatu wasalaam intaasbuu baa laga wada hela marka qofkii xilligaasaa ahaa iyo kuwii la midka ahaa iyo kuwii markii dambeo meel kasta ciidanka muslimiintu ka imaanayeen oo dadkii iimaanka yeesheen oo magaalooyin badan la furtay oo xoolihii tirada ka bateen waa kala duwan yihin ha ahaatee waa wada saxaabadiiyo kuwa fadxu maka ka hor saa la yimid iyo kuwa fadxu maka dabadeed saa la yimid wa kullan mid kastaaba oo labadaa ka mid ah kii rumeeyey qabla alfadxina wax bixiyey iyo kii rumeeyey oo bacda alfatxi wax bixiyey mid kastoo ka mid ah wacad allaahu ilaahay wuxuu u yaboohay alxusnaa tii wanaagsaneed ee wanaagga badnayd oo jannadii ah baa loo yabo wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan khabiirun wey ilaahay mid daalacan ayuu hoos ula socdo wey aayadda waxaa ku sugan baa layidhi wacdi iyo waciid goodi iyo ballanqaad labadaba wallaahu bimaa tacmaluuna khabiirunta weeyaan xumaha qofka ku jirow waa lagu ogi wanaagga kuwa kan ku jirowna waa lagu ogi bal haddaba fiiri marka saxaabada dee sidaanaaba ilaahay u ammaana oo loo taskiyey oo janno loogu ballan qaaday wa kullan wacadda allaahu lxusnaa wa kuwa saxaabada dacninaya ama wax ka sheegaya ama iftiraha iyo beenta iyo balaayada dusha ka saaraya waxba garan maya walidaa baa waxaa la leeyahay xadiidku waa isagii ahaa sax waxa weeye haddii midkiin bixiyo buurta uxud oo kale oo weliba dahab ah ma gaari karo hal sacab oo saxaabi bixiyey ilaahay baa xilligaa u gartay inay ku aadaan oo nebi moxamed la kulmaan calayhi salaatu wasalaam oo rumeeyaan oo raacaan oo naftooda iyo nafiiskooda maalkoodaba ay huraan marka saxaabada ha caayninaa lidi kabdhigad ha ka dhiganin oo ha ka sheeginina meelaad hadalka ku gantaan wa kullan wacada allaahu lxusnaa wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir man waa kuma daakaas mubtadaon maca khabari alladii kaasoo yuqridu llaaha ilaahay amaahinaya qardan xasanaa amaah wanaagsan waa kuma midka ilaahay amaahinaya oo qardaynaya amaah wanaagsan xoolihiis ilaahay ridihiisa isagoo raadinaya oo fa yudaacifahu ilaahay u laalaabaa lahu isaga ajarka u laalaabaa oo walahu isagana u ahaadaa ajrun ajarkaasoo kariimun wanaagsan oo janno ah waxaa weeyaan waxaani qofkaan hayo oo hantida ah waa wixii ilaahay u dhiibay waa mustakhlafiina haddaan soo qaadan ciddii kuu dhiibtay allihii ku siiyey baa waxa uu ku leeyahay i amaahi oo marka ay amaahisid anigii lahaa xoolahan laftooda iyo milkiyaddooda marka ay amaahisid amaahintaa waa maxay sidii aan ku iri ku bixi markaa ku bixiso waxaan kugu abaalmarinayaa abaalmarin ballaaran iyo janno waxayga aan ku siiyey misna aanan kaa qaadana ama ahaan aan kaaga qaatay baan kugu jibjibaarayaa waxaygii si awalba anaa lahaa keliya maaha wixii ilaahay ku siiyo isagu uu lahaa war waxaygii wax iga amaahi misna ajar dheeraada iyo acmaasha oo lagu mudaacafo mudaacaf lagaaga dhigo iyo janno intaasaa bisna lagu siinaya aayaddan markay soo degtay abudaxdaax alansaari nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa in allaha la yuriidu mina alqarda oo ma ilaahay baa amaah naga raba qardo nacan buu yidhi yaa abadaxdaax nebigu nebi allow gacantaada i tusi buu yidhi gacanta gacantuu u soo taagay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi beertaydii weynayd yaa ilaahay baa amaahi lix boqol oo geetimireedaa ku taalla geetimireedka waa lagu xisaabtami jir ninba intuu ka geeda badan yahay geetimireedka buu ka hanti badnaa sida hadda loo yidhaahdo ninkan intaanu geela u jooga kan konton kan toban kan boqol ninka toban geed oo timira haysta xoolo badan buu haysta ka badan iskaba dhaaf lix boqol oo geed timireeda ku yaalla wuxuu kaloo yidhi gabadhii umudaxdaax iyo caruurteediina beertaas aan bixiyayba hadda jiraan oo ku dhex jiraan intuu soo tegay oo u dhawaaqayba wuxuu ku yidhi yaa umadaxdaax labayk habayt ka soo bax buu yidhi beertaan ilaahay baan amaahiyey iyana kuma qabsane rabixa baycuka bayt beecaada alleela faa'iidow yeesh yaaba daxdaax alaabtii bay kala soo baxday carruurtiina gacanta ka soo qabsatay abaalmarintaas awgeed waxa loo ballan qaaday bisaa u samaynaya yowma tara almu'miniina waalmu'minaati wadkur waxaa ka sheekaysaa yowma maalin tara almu'miniina mu'miniinta aad arkiis iyo waalmu'minaati gabdhaha mu'minaadka yascaa nuuruhum yascaa xaalu soconayo nuuruhum nuurkoodu bayna aydiihim hortooda iyo wa biaymaanihim midigyaalkooda waxaa la arkayaa anwaar almu'miniina waalmu'minaat nuurarka ka baxay waahwahda xagga hore iyo dhinacyada wejigooda waa nuurayaa sida dayxu nuurayoo kale habeenka mugdigaasoo toos meesha lama bixiyo ama iftiin ama layr wejigoodii waa nuur waa ifayaan yuqaalu lahum waxaa soo qadadhaa waxaa loo dhahayaa bushraakum bishaaradin alyowma maanta jannaatun waa jannooyin hal mid maaha waa jamac waa jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaariha wa qusuuriha alanhaaru webiyaal taxta qusuuriha webiyaal baa dareeraya bishaaradiinu wataa khaalidiina fiiha xaala ku waarasa daalika kaasina huwa isagu alfawzu waa liibaan alcadiimu weyn baa ilaah yidhi yallihii weynaabaa wax weyn ku sheega waa liibaan aan liibaani ka dambayn weeyaan qof kasta nuurkiisu wuxuu la ekaanayaa baa la yidhi iimaankiisu intuu la ekaa waa kale nuur waa weyn qof baa gomadaha halkaan keliya u ifayaan agteeda qof baa marna waxaa la yidhi ka baktinayaa marna u ifayaa bayna aydiihim wa biaymaanihim wa biaymaanihimta waxaa loo leeyahy dadka sucadadaadoo liibaanay warqadaha camalkoodu ku qornaa labadaa dhinacan baa looga dhiibin ama midigta ama horay kuwa kaloo ah shaqada ay ahlu naarkaana bidixda ama dhabarka gadaashiisa ya waraa'a dahri dhabarka ama bidix horay baaba dadku iska kala garanayaan qofkaa midigta looga dhiibayo dhagdhagdhagdhagsaa loogu dhiibayo bes waaba iska caddahayba qofka xagga looga yimaadana waa iska caddahay dhagga uu ku sumadan yahay muminiinta haddii la sheegay munaafiqiintii baa la tilmaamaya yowma yaquuluuna munaafiquuna wadkur ka sheekay yowma maalin yaquulu ay ku qowlayaan almunaafiquuna ragga munaafiqiinta ah kufri caloolaadka qaba iyo walmunaafiqaatu gabdhaha munaafiqaadka ah baa waxay u dhahayaan liladiina kuwii aamanuu rumeeyey waxay u dhahayaan unduruunaa war na korta war na suga ya war na soo eega war noo kaasi waxayna noo korto intadiruuna bay ka dhiganta oo maxaan haddaan idin korana samaynaysaan naqtabis waan dhuxul qaadanaynaa min nuurikum nuurkiinna war nuurkan hortiinna ifaya baan wax ka qaadanaynaaye noo korto jidka siraad baa nuurka lagu maraya gaalada iyo munaafiqiintuna waa bilaa nuur waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur munaafiqiintu waxay arkayaan muuminiinta nuurkoodii markaasaa kuwaan mugdi iyo dabayl baa looga tegayaa munaafiqiinta markaasaysan lugaha meesha ku hayaan xataa arkayn muuminiintii u dhawaaqayaan war nuurka aan idinla ifsanne noo istaaga qiila waxaa la dhahayaa yaa dhahaya muuminiintii baa dhahaya irjicuu noqda waraa'akum gadaasheenna u noqda oo faltamisuu dalba nuuraa nuur gadaal u laabta ismajiira xaggaa nuur ka raadiye oo gadaal u noqda waa maxay bankii iyo maxsharkii meeshaasa annaga nuurku naga soo raacaye gadaal inta u noqotaan horta ka soo raadsada xaggaas ama ma ahae irjicuu noqda waraa'akum gadaashiinoo adduunyaanu annagu iimaan lahaynoo ilaahay nuurna soo siiye orda adduunyo ku noqdo dee nuur ka raadsada gadaal uma noqon karaan waxba ka heli mayaan nuur ka dambeeya ma jiro waa quusin faduriba waxaa la yeelay baa ilaahay yidhi baynahum dhexdooda bisuurin xaajiz iyo derbi baa la yeelay suurkaasoo lahu isaga u ahaaday baabun baa u ahaaday islaam mu'miniintii iyo munaafiqiintii dhexdoodii suur iyo derbi baa la dhex degay oo lahu baabun albaab u ahaaday muxuu kale mancinayaa ahlu jannihi iyo ahlu naarkii buteedkaan u dhexeeya lahu baabun baa u ahaaday kaasoo baadinuhu baadinkiisa xaggiisa gudaha ee mu'miniinta xiga fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday alraxmatu naxariis wa daahiruhu daahirkiisa kore oo min qibalihi jihadiisa ah alcadaabu ba ahaaday dhanka muminiinta raxmad iyo janna xiga derbigan xaggan korana dhanka gaalada xigtana cadaab baa ah kaas baa la dhex dhigaya albaabka waa la xiraya munaafiqiintii mugdi iyo cadaab iyo waa wareer bay ku sugnaanayaan sidaas baa xaalkoodu ahaanaya u fiirsoo marka lahu baabun lahu lidaalika suur ilaa waxaa la yidhi faduriba baynahum bisuurin lahu suurkaas waxaa u ahaaday baabun muuminiintaa ka gelay baabkaasoo baainuhu baatinu daalika suur suurkaas baatinkiisa gudaha weeye ama baatinuhu baatinulbaabi damiirka labadaba waa loo celiya albaabka xaggiisa baatinka fiihi dhexdiisa waxaa ahaaday alraxmatu raxmad lanna jannadii buu la xidhiiraa wa daahiruhu daahirkiisa oo min qibalihi min jihatihi jihadiisa ah alcadaab wa daahiruhu mubtadi min qibalihi waa khabar soo hormaray wuxuu ku tacalluqaya aljaari majuurka min qibalihi alcadaabu baa ahaaday ilaa cadaabtiiba isna la xidhiiraay kaas baa la dhex dhigaya yunaaduunahum waxay ka dhigan tahay famaadaa yafcaluuna bacda darbi suuri suur haddii meeshii la dhigay maxay samaynayaan jawaabtii waa tan yunaaduunahum waa u dhawaaqayaan waa dhawaaqayaan waa qaylinayaan wey munaafiqiintaa qaylinaysa maxay dhahayaan alam nakun macakum alam nakun ma waanan ahaanin macakum idinka maciina adduunka waryaara mayaana idinla tukan jirin markaad tukanaysaan koow alam nakun macakum markaad soontaan ma waana idinla soomi jirin jumcada ma waana imaan jirin jamaacaadka masaajidka ma waana imaan jirin ma waana dagaalada idinla geli jirin meel kastoo qof mu'min ah dee acmaashay hayaan in badan oo ka mida munaafiqiin baa ku dhex laban jumcadii iyo jamaacaadkii iyo soonkii iyo salaadihii iyo dagaaladii kulli waa gelayaan alamna ku maca qaaluu waxay odhanayaan mu'miniintu balaa inaadnaan ma annaga ahayn iska dhaafi macayaga ahaydeen walaakinakum idinku fatantum anfusakum naftiinni baa fitnayseen munaafiqiin baa ahayd watarabbastum mu'miniintana musiibaa la koranayseen iyo dawaa'ir wartabtum diinkana waa shakideen waqarat waxaana idinku karisay almaaniyu hididiilayaasha almaani ilfaariq baa leedahay hididiile maran oo aan la gaarayn ilaahay raxmadiisu waa iska waasaco janna helisaano waxba ku gaari mayaano waxaasaa idinku karisay xataa jaa'a amrullaahi ilaa amarkii ilaahay ka yimid oo ah dhimashadii mowdki waqarakum waxaa idinku kariyey billaahi ilaahay waxaa idinka kariyey algaruuru kadinbadane shaydaan baa idin dagay oo idinku kariyey ilaa markii dambe naartaa jahanama hadda a ku jidhaan laydinku tuuray algaruur ashaydaan weeyaba mufasiriintu saas falaa tagurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yagurannakum billaahi اlgaruur ina shaydaana lakum caduwan faاtakhiduuhu caduwa falyowma maanta oo la joogo laa yuuqadu la qaadi maayo minkum idinka xaggeenna fidyatun wax fidye ah oo madax furasho ah walaa min aladiina kuwiina laga qaadi mayo kafarow gaalobay iyagu waa munaafiqiin kuwa kale oo aan munaafiqiinta ahayna gaalada rasmiga ahaana wax laga qaadaya ma jiro waxaa xadiidku ku soo arooray ahlu naarka kan ugu naar yar baa waxaa la dhahayaa waxa dhulka yaalla haddii laguu dhiibi lahaa dhammaan adduunyoo dhan a kunta taftadii bihi ma isku furan lahay dheemankeeda dahabkeeda wax kasta qaala nacam kaasaa ilaahay dhahayaa faqad sa'altuka maa huwa ahwanu min daalik waxaa wax ka sahlan min min haadaa baan ku su-aasha wa anta fii sulbi aadam nebi aadam dhabarkiisa adoo ku jira baa adduunyadu waaba dhib badanta wax sahlan ayaan ka ku weydiistay oo ah allaa tushrika bii shay-an inaadan cid kale ilaahnimo u aqoonsan oo aadan ii shariig yeelin fa abayta ilaa shirka shirki waxaan ahayn waa diid bukhaariiyo muslimba waa warinaya wama'waakum hoygiinnuna annaaru naar weeye baa la dhahayaa maqaamkiinna iyo mansilkiinnu waa naaru jahannama hiya naartaa jahannamaaba hiya naartaasina mowlaakum weeyaan hiya mowlaakum hiya iyadu mowlaakum wey waa cawnukum waa midda idin caawinaysa naasirukum wey mawlaakum naasirkiina wey mawlaakum waa midda arrimihiina tawalanaysa wey waa tahaku yadaa gacan iyo ka helisaan kaalme iyo gurmad hiya mawlaakum wabiisa waxaa baas lahaaday baa ilaahay yidhi almasiiru masiir iyo marjic loo nos loo noqdaa baas lahaaday almaqsuusu bidamina waa masiirkooda weeyaan meel loo noqdaa baas yeelatay marjic iyo munqalab waxaa u baasle naaru jahannama wa bi'sa almasiir marka waa kuwaa meesha ay galeen taas baa baas yeelatay darsigeenu intaasuu ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab